SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobil online iyo rediyoga
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha sebtembarna ay tahay labaatan iyo lix sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweynaa dab ka qarxay diyaarad ka degaysay garoonka diyaaradaha ee oakland ee dalka new zealand maraykankuna waxa uu boqolkiiba boqol canshuuraha taarifka la yidhaahdo saari doonaa daawooyinka dalkiisa la geliyo maamulayaasha garoonka diyaaradaha ee oakland ayaa sheegay in howlihii garoonkaasi diyaaradaha ay hadda dib caadi ugu soo noqdeen kadib markii dab ka qarxay diyaarad quantas ay leedahay ay ka degtay garoonkaasi oakland kadib markii diyaaradaasi ay kasoo duushay sydney maalinta horaanteedii saraakiisha ayaa warbaahinta gudaha waxa ay u sheegeen in diyaaraddu si ammaana ay u degtay ku dhowaad lix iyo toban debdemisna iyo ambalaasyo halkaasi ay ugu tageen markay soo degtay hato hoon oo ka tirsan st johns ambulances ayaa xaqiijiyey in laba shaqaalaha halkaasi dhaawacyo yaryar oo sahlan looga daaweeyey laakiin aan la xiriirin diyaaradda duulimaadkeeda laakiin cidna cisbitaalka looma qaadinayo yiri maraykanka ayaa boqolkiiba boqol canshuuro saari doona daawooyinka dalkiisa ka soo gala dalalka dibadda laga bilaabo kowda bisha oktoobar ee soo socota tallaabadan ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isagoo ku qoray bartiisa bulshada ee truth social la yidhaahdo halkaas ayuu ku sheegay in nooc walbo daawaa markaasi canshuurahaas la saari doono kuwa laga dayn doonana ay yihiin ayuu yiri kuwa ay sameeyaan shirkadaha ku leh ama ka dhisaya warshado daawooyinka lagu sameeyo dalka maraykanka gudihiisa arrintan lagu dhawaaqay ayaa aada u saameyneysa ayaa la yiri shirkadda daawooyinka samaysa ee dalkan australia ee c s l la yiraahdo taasoo qalab badan ama alaab badan u dhoofisa dalka maraykanka madaxii hore ee hay-adda f b i da dalka maraykanka james comi ayaa lagu soo oogay laba dacwo oo ah inuu been u sheegay koongareeska dalkaasi ninkan ayaa wajahaya dembiyo lala xiriirinayo hadallo uu u jeediyey mar ay wareysanayeen guddiga dhanka sharciyada ee aqalka sanadka halkaas oo su-aale looga weydiinayay baaritaan ku saabsanaa xiriirka ka dhexeeya raashka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne donald trump ee labadi kun iyo lix iyo tobankii donald trump ayaa saxiixay amar uu ku fududeynayo in tiktok laga iibiyo china oo ay iibsadaan koox maalgashadayaala oo maraykana oo uu ku jiro robert murdog amarka ayaa macnihiisu yahay in milkiilaha hadda iskale tiktok bidance uu yeelan doono oo keliya in ka yar labaatan boqolkiiba markii kooxaha cusub ee maalgashadayaasha ay la wareegaan afar shirkadooda waaweyn oo caalamiya oo warbaahin ayaa soo saaray filim ay ku boorinayaan israa'iil inay wariyayaasha ajaaniibta u ogolaato khaza filimkan oo ay soo saartay b b c du iyada oo kaashanaysa a p reuters iyo a f b ayaa waxaa laga sii daayay markii ugu horeysay new york xaflad ay dhigtay guddiga difaaca journalistiyaasha ee c p j-ga la yidhaahdo kaasoo muujinayay muuqaallo laga soo duubay colaado kala duwan oo caalamka waxaana filimka ka hadleeyey suxufiga caanka ee b b c da u shaqeeya layidhaahdo david dimbley hay-addaasi xaquuqda u dooda suxufiyiinta ee c p j la yidhaahdo ayaa sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo suxufiyiina ama shaqaalo kaleo warbaahinta u shaqeeya lagu dilay gobolka waa bariga dhexe wixii ka dambeeyey weerarkii ay xamaas israa'iil ku qaaday oktoobar toddobadeedii labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii wariyayaasha ajaaniibta ayaa laga mamnuucay inay galaan khaza wixii ka dambeeyey weerarkaasi booliska gobolka victoriana waxa ay baarayaan tuugo xadday burkooyin loogu talagalay in la siiyo caruur xanuunsan oo cisbitaal ku jira booliska ayaa loo sheegay in haweeney ay gashay dukaan ku yaala xaafadda richmond ee magaalada melbourne toddobaadkan bilowgiisii markaasna ay afar burukooyina jeebka iyo boorsadeeda ku ridatay kadibna ay iskaga baxday dukaanka milkiilaha dukaanka ayaa sheegtay in burukooyinkaasi la dhigay qeybta hore ee dukaanka halkaas oo loogu talagalay in laga qaado si loo geeyo cisbitaalka lana siiyo caruur qabta xanuunka kansarka saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada beed waa cadceed iyo labaiyo labaatan adelaide waa roobab iyo sideed iyo toban melbourne waa qeyb ahaan daruur iyo sagaal iyo toban sydney inta badan waa cadceed iyo soddon iyo kow brisbane inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka mareykanka ah